ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya aabi axmed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ra-iisul wasaare aabi ayaa ballan qaaday in dowladda federaalka kaalinteeda ay ka qaadan doonto wax ka qabashada abaarta ka jirta gobolka warbixintan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gata
mas-uuliyiin horkacaya ra-iisul wasaaraha dalka doctor abiy axmed ayaa booqasho ku yimid xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo ujeeddada booqashadan la ahayd sidii ra-iisul wasaaraha uu u indhandhayn lahaa xaaladda abaarta ka jirta dowlad deegaanka soomaalida haddaba ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqday duleedka qowra beyax halkaasoo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a shacabka ka yimid dowlad deegaanka soomaalida ee abaaruhu saameeyen islamarkaana usoo dooray aagga qowra beyax iyadoo halkaasi uu ku dhegaystay tabashadooda
dee waxaasoo idil ayaa noogu daran mas-uuliyiin iyo maamulka noo yimidba waanu salaamaynaa markaa lacabashadeedu waa sidaa ra-iisul wasaaraha oo la hadlay bulshada markaasi abaartu ay saamaysay ee doolka ku jooga aagga qowr bayax ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda ሪፖርት ብቻ ከምንሰማ በአካል መተን ያላችሁበትን ሁኔታ ለማየት ችግራችሁንም በቅርበት ለመገንዘብና waxaana u nimid si aan indhaha innaga ugu aragno dhibaatada aad ku sugan tihiin annaga oo taas ka duulayno si aan idinka caawinno waxa uuna aad ugu mahadceliyey shacabka ku nool aagga qowri bayax ee sida weyn u martiqaaday shacabka abaartu saamaysay ee ku soo doolay aaggaasi sanadkan waxaana helay abaarta kasokow colaadda waqooyiga waxaa jirta qaybo ka mid a shacabkeenna oo ku barakacay abaarta abaarta sanadkan waxay ka muuqataa inay tahay mid aad u adag balse warka kale ee farxadda leh ee barbar socda ayaa ah in ilaa iyo hadda ayna abaarta u dhimanin wax dad ah waxaana ka shaqayn doonnaa wakhtiyada soo socda sidii aan uga shaqayn lahayn hoosu dhigidda dhimashada xoolaha ujeeddada socdaalkanaga saas ayay ahayd iyadoo aan ku dadaalayno sidii aan u badbaadin lahayn nolosha bulshada ee keenidda gargaarka kala duwan ee sida daawo biyo iyo cunno madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo la hadlay bulshada abaartu ay saamaysay ee ku dhaqan aagga qawri bayax ayaa ugu horrayntii ammaan u jeediyey dadka deegaanka qawri bayax soo dhoweyntii ay u sameeyeen dadka ka soo doolay deegaanka ay abaaruhu saameeyeen isagoo sheegay soo ifbixii abaarta dowladdu inay bilowday gargaar iyadoo kaashanaysa hay-adaha caawimaadana ay sii soconayso waxaan aad iyo marka ugu horraysa ammaanaya degmada qowr bayax iyo shacabkeeda iyo suldaan cabdiraxmaan oo runtii soomaalinimo iyo bini-aadnimo fiican muujiyey oo xogteeda aada la socotaan in guryaha iyagoon waxba haysan dadku dherigiia haysteen ay la qaybsanayeen kuwa kale runtii aada iyo aad baan arrintaa ugu ammaanaynaa sharaf iyo taariikh wanaagsan oo tusaale u ah dadka kale ayaad samayseen waad ku mahadsan tihiin waana waajib diini ah iyo mid soomaalinimo labadaba ta labaad dowladdu markii arrintan ay dhacday laga bilaabo idinka idinkuma eegan ee gargaar baa la bilaabay iyo hay-aduhuba marka waxaa jirta baahidan in xaggii maaragtay biyaha iyo raashinka iyo wixii loo baahnaa intii tabar ahayd la keenayey dabcan xooluhu markay ka yimaadaan meel kulayla ay meesha qabow yimaadaan lama qabsanayaan marka badanka dhimashada xoolaha iyo waxani waa cimilada ay la qabsan laayihiin sidii aad sheegteenna roobkii hadda waxaa inooga dhiman ama bilya badh ama laba bilood ba ka dhiman haddii aa layidhaah intaas ka hor si buuxda ayaa laydin caawinaya wax walba waan diyaarinay wixii loo baahan yahay baahi ah waa la keenaya laakiin shacabkuna isaguna waxaan rabnaa in noloshiisa tabartiisa wuxuu shaqadii wate uu wata weyaan in shacab qacan uun bilaadan dhooro inuu noqdo lama rabo ra-iisul wasaare doctor abiina isagoo ad ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla ayaa uu hadda inuu halkan yimaado in dhihiisa uu ku arko uu noogu yimid si buuxdana dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u gaba taagan yihiin xukuumadda runtii isku sooda duuboo booqashada ra-iisul wasaaraha dalka doctor abiy axmed ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dalku uu galay dagaal ee markaasi dagaalka waqooyiga islamarkaana ay tusinayso ahmiyadda uu siinayo dowladdeegaanka soomaalida inuu yimaado si uu markaasi indhihiisa ugu arko abaarta ka jirta deegaanka maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga